magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose ayaa waxaa ka soconaya mashaariic lagu horumarinaya kaabayaasha bulshada sida wadooyinka laamiga ah kuwa oo hadda wejiga labaad maraya heer gabagabo gudoomiyaha maamulka degmada kismaayo ahna duqa magaalada cumar cabdulaahi maxamed faroweynehe ayaa ka hadlay horumarka ka soconaya magaalada kismaayo isagoo bulshada ugu baaqay in ay ilaaliyaan goobaha danta guud magaaladan kismaayo oo ah magaalo madaxdii kumeelgaarka ahayd waxaa ka socda mashaariic badan waxaan kaloo kula dardaarmayaa inaannu ilaalinno hantidii laynoo sameeyey oo qaybihii hore gaar ahaan nadaafadda magaalada oo dirinajyadii biyuhu marayeen roob baa soo dhow qashinka laga ilaaliyo waxaynu u baahanay inaan noqonno bulsho ka shaqaysa danaheeda bulsho ka shaqaysa maslaxadda iyadoo ay leedahay bulsho ka shaqaysa horumarka aynu iskana dayno inaynu ka shaqayno qabyaaladda iyo wixii dalkaan iyo dadkaan wax u tarayn qabyaalad waxba noqon weyday soomaaliya berri waa laysku imaan doonaa waxaa lagu xisaabtami doonaa magaalooyinka magaaladee dadka joogaaya ay ka shaqeeyeen danahooda halka aynu aad dhismayaasha ka soconaya magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa qayb weyn ka qaatay bili soo celinta magaalada waxaana si aad ah loo dareemayaa kobaca dhanka dhaqaalaha ah sababo la xiriira wadooyinka laamiga ah ee laga hirgeliyay halkaasi waxaana si aada usoo dhaweeyay bulshada ku dhaqan magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose